الحمد لله الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد وتوعد الظالمين باللعنة واليم العقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أحمده يمهر الظالمين ثم يأخذهم أخذا أليما شديدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله شهيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله حذر من الظلم واخبر ان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته وحكم بشريعته الى يوم الدين اما بعد ايها الناس اتقوا الله واحذروا الظلم وعواقبه الوخيمه عباد الله كم تسمعون عن مصير الظالمين وتشاهدون باعينكم ما حل بهم من العقوبات العاجله التي اهلكتهم ودمرت ديارهم ومحت اثارهم فصاروا اثرا بعد عين فليكن لكم بهم عبره فان السعيد من وعد بغيره عباد الله ان الظلم ثلاثه انواع النوع الاول ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وهذا النوع لا يغفره الله الا بالتوبه منه قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار النوع الثاني ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي التي هي دون الشرك فانه بذلك قد ظلم نفسه حيث عرضها لسخط الله وعقوبته والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وهذا النوع من الظلم تحت المشيئه ان شاء الله غفر لصاحبه وان شاء عذبه به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النوع الثالث ظلم الناس بالتعدي على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وهذا النوع لا يغفر إلا إذا سمح له المظلوم وإن لم يسمح فإنه يمكن من الاختصاص منه في الدنيا والآخرة روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا دينار ولا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام والزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فضرحت عليه ثم ضرح في النار رواه مسلم عباد الله إن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه وبالرضاه التام وإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه فلا يجوز أخذ المال أخذ ماله أو سكن بيته أو دكانه إلا بالرضاه قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين متفق عليه إن بعض الناس قد يتوهم إن حكم الحاكم له له بحق أخيه يبيحه له يبيحه له وهذا وهم خاطئ فإن الحاكم بشر يخطئ ويصيب وما دمت تعلم أنك غير محق في استيلائك على ملك غيرك وجب عليك التخلي عنه والتحلل منه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يدرها فهذا الحديث فهذا الحديث من أوضح الأدلة على أن حكم الحاكم لا يبيح المحرم ولا يكون عذرا للظالم يستبيح به أموال الناس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينسى رواه أبو داود وهذا الظالم الذي استتر بهذه الستارة لو عمل معه هذا العمل واستبيح لو عمل معه هذا العمل واستبيح ماله بهذا الحكم لتألم وتظلم وضرب النظر في الحكم وجأر بالدعوات على من ظلمه الليل والنهار فكيف يستبيح مال غيره بمثله فاتقوا الله عباد الله واتقوا الظلم بجميع أنواعه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مرتع الظلم وخيم وعاقبته السيئة وجزاء صاحبه النار ولو بغى جبل على جبل لدك الباقي منهما ولقد توعد الله الظالمين باللعنة واليم العقاب قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى إنا اعتدنا للظالمين نارا حاض بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قد يستبدئ الظالم العقوبة فيتمادى في ظلمه ولا يتذكر أن الله سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت لا تظن أيها الظالم أن الله لا ينتقم منك لهؤلاء المظلومين الذين يصبحون صاخبين عليك ويبيتون يدعون عليك ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام وليس بينها وبين الله حجاب أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الموضوع أنه أبا خد بدهن وحي كساب سيهن ظلمي ظلمي قفك مسلم كاهي ولي ماله معنى ظلمه wax sahlan ma aha fudaydsiga dadka qaarkood ay iska fudaysadaanna waa uu ka qara weeye waana ka culus yahay dulmiga ilaahay allah subxaanahu wa tacaala waxba ma dulmiyo wala ilaahay wuxuu sheegay inuu dulmiga isagu iska xarimay addoommada mu'miniintaana wuxuu faray inaana isdulmiyin oo in la isdulmiyo waa xaaraam weeye markaa dulmigu wuu qaybsamaa qofka bini aadamkii marbaa wuxuu dulmiyaa allaha abuuray marna isagaa isdulmiya marna khalqiga la nool dad iyo dunyaba waa uu dulmiyaa bini aadamka se dulmigiisu wuxuu ugu daran yahay markuu allaha abuuray intuu dulmiyo uu ka toobad keeni waayo ee dulmigii rabbi uu ku sameeyey amba uu dulmiyey uu ku dhinto waxaa la isweydiin karaa qofku siduu ilaahay u dulmiyi karaa ma awood qofku leeyahay oo alla uu ku dulmiyaa jirta macnaha dulmiga waa inaynu fahamno marka hore ayib si aynu u fahamno qofku inuu allaha abuuray dulmiyo waa in marka hore aynu ogaanaa allah subxaanahu wa tacaala ujeeddada uu inoo abuuray waxay tahay ilaahay muxuu inaga inoo abuuray muxuu abuuray jinka muxuu abuuray malaa'igta limaada limaada khalaqa allahu lkhalqa ilaahay muxuu abuuray subxaana wa tacaala allah wuxuu inoo abuuray uun inaynu caabudno geelna uma celino adhina uma raacno wuxuu rabbi ku abuurta uun licibaadatihi cibaadaduna markaa maxay tahay cibaadadu waa xaqa adiga ilaahay kugu leeyahay wey waa xaq rabbi addoommadiisa ku leeyahay xadiiska mucaada waad garanaysaa rasuulku weydiiyey sala allahu calayhi wasalam atadri yaa mucaadu maa xaqu llaahi cala alcabiid qaala allahu wa rasuuluhu aclam mucaadow ma garanaysaa xaqa ilaahay ku leeyahay addoommadiisa rasuulkaa su-aasha weydiiyey saxaabiga saxaabiguna wuxuu ku jawaabay ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaana oo ku cilmi badan xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu ku leeyahay waxa weeye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya waa labadaa isbarkan waa cibaado iyo shirki la'aan waa inaad allana caabuddo shirkigana aad iska ilaaliso ayib waa xaq ilaahay kugu yeeshay haddaba xaqii alla kugu lahaa marka aad la iman weydo amba xaqii alle kugu lahaa alle iyo cid kale markaad ka wada dhexaysiiso amba hawadaadaba aad caabuddo waxaad ogaanaysaa ciddaa dulmiday alla weeye soo waxay dhahdaan geelow soco soco markaad ciin daaqdaa lagu yaaba bini aadamku ha socdo ha socdo markuu allaha abuuray dulmiyo ayuu ugu aayaxu yahay waana nooca ugu horeeya dulmiga ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn shirkigu waa dulmi aada u weyn waayo waa cibaadadii amba xaqii ilaahay lahaa oo la dhigay meel aan meeshiisii ahayn mar haddii qofku isagoo shirki la yimi uu sidaa ku dhintuu ku godgalo shirkigaasina ilaahay subxaanah wa tacaala ma dhaafayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo u shariik yeelid isaga loo shariik yeelo waa haddaad ku dhimato wey haddaad ka toobad keento waa sax toobad buu shirkigu leeyahay inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi ljanna qofku hadduu allah u shariik yeelo ilaahay wuxuu ka xarimay jannada wa ma'waahu naar xeradiisuna waa naar wamaa lilaalimiina min ansaar wamaa lilmushrikiin yani waayo shirkigu waa dulmi wamaa lilaalimiina min ansaarin yani kuwa daalimiintana heli maayaan cid u hiilisa oo ilaahay dee subxaana wa tacaala cadaabkiisa ka badbaadisa marka iska ilaali xaqa alla leeyahay fahm waxa alla kuu abuuray waad noolaan kartaa qofka bini aadamku wuxuu ugu liitaa marka uu garan waayo ujeeddada ilaahay u abuuray adduunyada waxaad u joogto markaad garan weydo adduunyadan waxaad u joogto markaad garan weyday alla kuu abuuray amba aad garan weydo xaqa ilaahay kuugu leeyahay ayaa guuldarrada ugu badani ku dhacaysa ayoo allah baa dulmiyaysa markaasaan had iyo jeer ala aragnaa dadku ayagoo cibaadada alla caabudi lahaayeen aan caabudaynba amaba cibaadadu alla lahaa subxaana wa tacaala cid kaleba wax ka siinayaynu aragnaa aad bay u khatar badan tahay garo waxa alla kuu abuuray la kaalay xaqa ilaahay allaha ku abuuray ha dulmiyin allaha ku abuuray ha dulmiyin adigoo dulmiyey dulmiga ha ku dhiman rabbi keligii ku xidhno nooca labaad waxa weeye dulmigu waa inuu qofku naftiisii dulmiyo nafta ilaahay ku geliyey ammaanada kugu ah inaad dulmi ku samayso adyad iyo gardarro waa dembi kastood la timaadoo shirkiga ka sokeeya weeye dembi kastaoo adiga kaa dhaca oo shirkiga ka sokeeya maa ka sokeeya waa waxaad ku dulmiyayso naftaada yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara allah wuxuu ihi kuwaa la rumaysanow lafihiinna iyo ehelkiinnaba waxaad ka ilaalisaa naar waquuduha annaasu walxijaara naartu shidaal bay leedahay batroolna ma cabto naaftana laguma shubo nuclearna laguma shiro waxaa shidaalkeeda ka mida dadka iyo dhagxaan allah baa og subxaana wa tacaala adigaa shidaal naareed noqonaya oo markaad naftaada dulmido dulmigaa macaasida qofku markuu la yimaado haddii uu ku dhinto haddaanu xalaashanin oo istixlaalkaa uu la yimi aanu ku gaaloobin ogoobey marka ilaahay subxaana wa tacaala siduu doonuu qafkon ka yeelaya rabbi baa siduu doono ka yeelaya in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin shirki wixii ka sokeeya ee ka yar ciduu doono ilaahay uu u dembi dhaafaya subxaana wa tacaala ayb marka waa dulmi aada naftaada dulmiyayso nooca saddexaad waa dulmi qofku uu dulmiyo khalqiga uu la nooliyay dadka amba dunyadaba inuu dadka dhiigooda daadiyo inuu dadka sharaftooda iyo karaamadooda meel kaga dhaco dhaleeceeyo ceebeeyo waxaanay mudanin inuu dadka xoolahooda dhaco ama khiyaamaba kaga qaataba noocan saddexaad ee dulmiga ah ilaahay ma dhaafo ilaa qofkii lahaa loo celiyo wuxuu lahaa amba qofkii lahaa isagu uu ka tanaasulu saamaxa mooyaane hadduu wax dilay waa in loo qisaasaa ciddii qofkan dhiiggiisa lahayd hadday yidhaahdaan noo qisaasa waa qisaas la-aan waa in la tamkiin lagu sameeyo na waxaa naqaanaa qofku qofkuu dilayaa dhammaan ehelkiisu waxay u howlgelayaan siduu u baxsan lahaa ee aan qofkan loo qabanin waayo agtooda geesi buu ka yahay dhig islaamna wuu daadiyey waana waxyaabaha had iyo jeeraale guuldarrada keena iyo amni ay waayaan dadka muslimiintii waana waxyaabaha had iyo jeeraale ay ka dhalanayaan waxyaabahan imikayna haysta ee abaarahan istabajoogga ah iyo cuquubaadkan iyo colaadahan dad baa dad laynaya lama hayo ma dhulkay ka soo baxeen oy ku noqdeen masemaday ka soo degeenay dib u fuuleen ma badday ka soo baxeenay badda dib u galeen waa la ogyahay wallahi waa la ogyahay cid waliba cidda ehelkeeda ah ee qof muslima dulmi ku dishay way og tahay laakiin dulmiga ayay ku garab taagan tahay waxaad ogaanaysaa dulmiga markaa qofku agtaada ku sameeyo adiguna aad ka raalli tahay isaga ayuunbaad xagga ciqaabka kale xukm noqonaysaa xukmu raadi ka xukmi lcaasi qofka macaasida samaynaya iyo ka ka raalliga ah waa isku xukun xagga ciqaabka xagga ciqaabka waa isku midu ayb bal dadkane waagii baryaba diinka islaameed baa la daadinayaa sabab loogu daadinayana adna garan maysid ka daadiyeyna garan maayo ka laga daadiyeyna garan maayo laa yacrifu alqaatilu bima qatal walaa yacrifu almaqtuulu bima qutil ka dilay garan maayo wuxuu qofka ku dilaya ka la dilayna isna wax lagu dilay garan maayo soomaalidu waa dad aan waxba xeerin wakhtiga ma xeerino waktiga xiliyadan ilaahay ah dadkanu alla abuuray iyo waktiga waa la abuuray iyo dhulka waa la abuuray ilaahay baa haddana kala fadila bini aadamka ilaahay uu kala fadilaayo qaar ambiyuu ka dhiga iyo rusul qaar dhulkii ayuu ilaahay kala fadilaya qaar waa ka dee goobna kacbada ka dhigay aynu u wada tukanayno goobna laga sii tukanayo laga jeedsanayo xilliyadu ilaahay kala fadilay oo xilliyada qaar baa camalkaad samaysaa ajar ballaadhan aad ku helaysaa dembiyada aad samaysana aad ciqaab ugu dhacaysa bal iminka bilahanaynu ku jiray waa maaragta waa ashhurulxurumkii xataa culamaau lmuslimiin waxay ku kale qofka gaalada ma lala dagaalami karaa ashhurulxurumka mise lalama dagaalami karo iska daa qof muslima inta lagu soo gudo in la miro oo guryahooda lagu daadi dhiigooda lagu daadiyo dhaafe waxay culamaa lmuslimiin culamaa lmuslimiin waxay ka hadlaya yani in lala dagaalamo xataa gaalada mu banaan tahay rag aan tira yalahay ayaa waxay qabaan weliba min xayu xagga daliilka marka laga eego aada u awood badan inaan xataa gaalada dagaal aan lagu bilaabi karin ashhurulxurumka laakiin innaga dagaal gaalba ha kuu joogo gaalba bal ha kuu joogo gaalku markuu weerarka yahay amba saa'irka yahay waa la dagaalami karaa ashurul xurumka laakiin waa dadkan muslimiinta la dilayo la mirayo bal maxaa laga helayo balgarta bal dulmiga intan la-eg yuu ku dhacaya ma la badbaadaya lama badbaadayo afarta koonaba dad baa ka baxaya moogta halkanaa lagu mirayaa dad bari baa lagu dilayaa galbeed baa lagu dilayaa maxaa loo dilayaa dadka rasuulku sal allahu calayh wasalama nooca dulmigan ka mida ilaahay ma dhaafo ilaa qofkii la hadaayo uu saamaxo amba xaqiisii loo celiyo mooyaane riyaa soo maydaan adag riyaa nooc baa seenya noqdade waan geysaba ilaahay u abuurinba amaba geesuhu ka liitaa sabaa waxa yidhaha riyaa iyo dumarkuba diiftay isku dilaan bay yidhaahdeen hadee jaraaridu markay taag daran tahay amba bilaageesaa tahay kuwan kalunbaa garaaca waxaad ogaataa ilaahay subxaana wa tacaala inuu labadaa riyood u kala qisaasayo waa labadaa neefee riyaha ah xataa yuqaada lishaati ljalxaaa min ashaati lqarnaa ilaahay xuquuqda dadka khalqiga wuu u kala celinaya khalqiga oo dhan bini aadam iyo kayrkiiba dad iyo dunyaba ilaa xataa rida senyada aljalxaa ilaa ridaseeyada ah xaqeedii looga jaro waa hirdiday ku dhufatay tii geesaha lahayd aduu moorbaadu haysa ku hargeysa ciidda ka badan iyagoo daseeyo wali geesale innaga inooma tirsane inta jeer ee hirdiday laakiin ilaahay wuu xisaabsantay subxaana wa tacaala xataa hirdida ayaa ilaahay uga jarayaa ridaasayada ahayd tan geesaa lahayd ee hirdiday adigana hadalkaagaba iska dah mar kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu war qofka qof kaloo dulmiya wuxuun ka haya madlama hadday meel aad kaga dhacdo qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa amba waxuun war isaamax dheh intaanay dhicin maalin aanu qofku wax ku qaanbaxaba aanu haysanin qabla an laa yakuuna dirhamu dinaaru walaa dirham wa hadduu camal saalixa leeya camalkiisa saalixa un laga qaadi doonaba maalin maalmaha ka mid a ayaa rasuulka asxaabtiisa wuxuu weydiiyey qofka aynu idhaahno barlaawaha atadruuna man ilmuflis rasuulku wuxuu ku yidhi ma garanaysaan qofka la yidhaahdo barlaawaha saboolka waa barlaawe sabool faqiir ma garanaysaan waxay yidhaahdeen almuflisu fiina man laa dinaara walaa dirhama lahu walaa mataac dee haayo qofka barlaawo aan naqaana waa qof aan waxbaba haynin dirham iyo dinaar iyo alaabin wax qof aan waxbaba haysan wax la waxayaa ma jiro waa qof faramaran baanu u naqaanaa bay ku yidhaahdeen saxaabadu rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin rasuulku jawaabta si kale oo dhaba ayuu u siiyo wuxuu yidhi almuflisu min ummati aniga ka baarlaawaha ee ummadayda ka imanaya baarlaawaha ummadaydu amba saboolka ummadaydu man yaati yowma alqiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa sakaatin waa qofka maalintii qiyaamaha yimi isagoo si wanaagsan usoo tukan jira oo salaadiisii wata salaaduhu tukan jira oo soomkiisii soomi jiray wata oo sakaduu bixin jiray wata bal ogoobay waa qof soomiga oo sakadii bixiyey maal inuu leeyaad garanaysa oo soomkii la yimi laakiin wuxuu imanayaa qiyaamihii wayatii waqad shatama haada wuxuu imanayaa isagoo kaacaayay waqadafa haada kaa kale sina ku dhaleeceeyey aanu arkayno markhaatiyaba aanu haynin wa safaka dama haada mid kalena dhiiggiisa daadiyey kaana dhiiggiisa qubay buu imanay wa daraba haada mid kalena garaacay waa inay atooro isu haysta dad islaameed baa la dilayaa raggii dhiiggooda daadiyey baa iska joogo magaalooyinka iska marmaray dee ku ka dhashay inuu dhex maran maaha xaaraan wey qof aad og tahay ceel kasta iyo qaraabo kastae ha ku ahaado laa qadar allah ood ogtahay dad islaameed inuu dhiiggooda daadiyey maaha dee inaad qariso maaha maaha inaad raalli kaga noqoto dee aad u khatar badan soomaalida dilkeedu aad buu khatar badan yahay xataa waxaan sidaa mararka qaarkood dilka soomaalidu istishaa waxa ka dhasha xataa gaalnimo waayo waxaad maqlaysaa iyagoo kule reer hebar dhiigoodu wuu noo bannaan yahay mar hadduu qofku aamino dadka iyaga muslimiintaa dhiigoodu inuu xalaalu yahay waa gaalnimo wuu kufrayaa qofku wuu gaaloobaya reer hebar baad sheegaysaa dhiigoodu waa noo xalaal dhiigoodu waa noo xalaal mar hadduu yidhaha dhiigooduba waa noo xalaal oo uu ictiqaadsan yahay dhiigga reer hebel inuu xalaal yahay waxaad ogaataa inuu gaallimay arrintaasi oo wax ilaahay xarimay oo qofku uu xalaashanay oo hadday xataa atayna odhan lahayd waruma haysidee qalbigiisa dee waxaa ku jira inuu xalaashaday iyo in kale qofkan oo qof aarsanaya amba ciilbahaya isaga ayaa afkiisa ka qiraya dhiigga reer hebel inuu xalaalu yahay waa waxa keenaya waagii baryaba dee in la isxabaalo dad muslimiina oo iskaagu bariyay oo gobolku u dhacay la dilo kadibna ciddii wax laga dilay iyaduna dulmi kale ay samayso mid aan waxba dilin oo waxba galabsan iyaguna ay xabad ku dhuftaan waa ashhurul xurumkii ma ogta waa bilii xurmada lahaa waa muxaram baynu ku jirin marka halka galbeedka dadka lagu mireeyey ee iyana maaragtay ficil dambe la samaynayo ee dadka kale culimmada la dilayay waa musaa'ibta jirta ee waagii baryaba aynuu soo taagannahay dee ila wax inagu cusub maaha dadku waa isku mid dilkooda qofka muslimkaa dilkiisu marnaba ma banaana marka wuxuu imanayaa isagoo soomkiisii iyo salaadiisii iyo sakadiiba bixiyey ayuu imanaya markaasaa maxaa la samaynaya fa yucdaa hada min xasanaati ila meesha lacag la kala qaadan maayo dolar ma jiro iyo maanta suuq maraya suuqa iyo waxaasi ma jiraan akawntiyadan iyo waxaan suuqaa kaga tegaysaa waa laga aasayaa daaraha waad ka tegaysaa maal kastoo fara badan haysata waad ka dhaqaajinaysaa adigoo faramaran baad tegaysaa kullu shay xataa gaadhiga meydkaaga lagu qaado haddaad leeda uu kaa soo noqonaya qabrigaaga waxaa kula gelaya waa camalkaaga un weyn aakhiro gambe la tegi maysid soomka iyo salaada iyo sekada iyo xajka camalkaa wanaagsan ayaad la tegaysaa waxa sahaydaad sidataa waa ataqwa waa la kacabsigii adduunyada markaad joogtay aad samayn jirtay markaasaa la odhanayaa kan soo muu dulmiyin si iyo xasanaadkiisa salaadiisi baa laga raraya waa la xaraashaya salaaddii baa laga guraya markaasay sekadii dhammaanaysaa kuu caayay iyo kuu dilay iyo kuu dhacay sa loo siinay ilaa marka dambe malaa'igtu ay ilaahay yidhaahdaan rabbiyo way dhammaadeen xasanaadkiisii qofkan fainfaniyat xasanaatuhu qabla an yuqdaa maa calayhi ukhida min khadaayaahum fadurixat calayhi uma durixa fi nnaar ciqaabka bal eeg wanaaguu samayn jiray adduunyada marka dadkii lagu la siiyo uu xumaanta ku sameeyey ee xasanaadkiisa oo dhani ay dhammaadaan ayaa waxaa loo dhahay xasanaadkiisa way dhammaadeen kuwuu dulmiyey baa laga soo qaadaya xumaantii sameeyeen si ciqaab loogu siyaadiyo kuwan uu dulmiyey xumaantoodii baa dhakada laga saaraya dunuubtay sameeyeen marka dusha laga wada saaro uma durixa fi nnaar markaasaa waxaa lagu tuurayaa naarta naar baa la gelinaya marka cibaad allah waa inaad ogaataan dulmigu qaybihiisa saddexdaaba inuu xaaraam yahay ha cuni qofka muslimkaa maalkiisa haddaanu raalli ka ahayn qofka muslimka maalkiisa iyo dhiiggiisu waa isku mid maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo karaamadiisa iyo milkihiisa iyo sharaftiisuna waa isku mid oo qofka qofnimadiisa waa inaanad meelka dhac ku samaynin man dalama qiida shibrin min alardi duwiqahu min samciha radiin taaka in leegoo dhula qofka dulmiya baa rasuulku yidhi qiida shibrin ashibr waa fariirada iyo suulka inta udhaxaysa taaka in leeg qofka dulmiya dulmi ku qaata toddobada dhulba luquntaa loo sudhayaabaa rasuulku yidhi sal alla aleh wasalam waa la ii xukumaydinoo ma xalaalaynayso waayo qofkan xaakimka waa la qaldi karaa labada qof baa kala codkarsanaan kara oo mid aad arkayso inuu xaqii leeyoo miskiinoo waxba sheegan karin ayaa mid khatar badani intuu helo ayuu garta cuyub ugu celinayaayo markaasuu wallaahi halkaa isagoo qaadsiiyey aad arkaysaa ayib rasuulku muxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi inamaa ana bashar anugu waxaan ahay qof inamaa yaatiini alkhasmu waxaa ii yimaada qaaris haysta falacala bacdukum an yakuuna ablaqa min bacdi waxaa dhici karta markaa barhkiinba barka kale inuu ka codgarsan yahay amba ka garyaqaansan yahay fa axsibu annahu saadiq dabadeeta aan u maleeyo inuu run sheegayo isagu fa aqdi lah dabeeto arrintii laysku hayo isaga aan u xukumo faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qidcatun min naarin qofka aan u xukumo qof muslimi wuxuu leeyahay xaq uu leeyahay ha ogaado waxaan u xukumay qayb naarta ka mid ah falyaxmilha ow idarha ha qaato ama ha iska daayo isagu labada midub bay kuu taagantahay marka baaraka allaahu fiikum dulmigu wuu iska badanyah aad buu u badan yahay waana waxaa sababaya had iyo jeeraale dadku inay dhibaato iyo kacaakuf iyo abaaro iyo imtixaanna ay la kulmaan arlada ilaahay haddaad martaan baad arkaysaa halkaa aad joogto ilaa maydh ayaan ku dhawaaday maalin dhaweyto maydh dhulkaasi wax baada ma laha waa sanad ay baad haystaan aanay biyo haysan iyo sanad ay biyo haystaan oo aanay baad haysan balogoobe waxaanoo dhani maxay ka dhalanaya intaba dulmi baa yaalay ceerigaabaan maro oo qolyo istile loogu garqaadayay markaasaa waxaan u imi meel qolyo wadaadiye agoon yaryar wax ku siinayeen ina yar oo agoonta ka mid ah waxyaabaha ummadda si ayaandarrada ummaddan haysata aan idiin sheego ina yar oo agoontii wax la siinayay ka mid ah ayaa wadaadkii wax siinayo sheekh siciid ayaa reer ceerigaabi wuxuu u sheegay inantaa yar in aabbaheed ceerigaaba lagu dilay markaasaa adeerkeed baa hooyadeed dubaaloo markaasaa isna la dilay markaasaa adeerkeed labaad hooyada dumaalo markaasaa wallaahi isna la dilay ayaantii dhaweyto bal waxyaabaanu dhex joogna haddaa u fiirsataan cibar baa idin kori lahaa bal ogow odaygiina saddexdii inanba markii la dilabaa intuu khalkhalay ayuu isaguna iska laabmo dhalay nimanka saddexdaabaa waxa dilay reer ceerigaabuunbaa dilay intaa wada degtuunbaa dishay saaqiyo daaroodba cid kale may dilin samada lagagama iman ma ogti waddankaynu joognaa waa kaas waddankaad joogtaa waa kan dulmiga noocaasi uu ka taagan yahay اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اسقنا غيثا مقيثا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير الضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أقم الصلاة Stop.